dalka bangaladesh waa mid ka mid ah dalalka waaweyn ee dhaca koonfurta qaaradda aasiya tirakoob la sameeyey sanadkii labada kun labaatan iyo labadana waxaa lagu qiyaasay dadka ku nool in ka badan boqol toddobaatan iyo laba milyan shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dowladda dalkani waxaa ka talinaysay islamarkaana ku amartaagleynaysay haweeney lagu magacaabo xuseen awaajid taasi oo xilkeeda iyo xukunkeedaba ku dhistay bir iyo dab iyo daadinta dhiigga kuna caanbaxday diktatorinimo iyo in la qamciyo dhinac waliba oo kasoo horjeesto muddo laba toban sanaale ah oo ay haweeneydan talada ku waday bir iyo dab sida ay qabaan mucaaradkeeda kadib ugu dambeyn waxaa talada dalka bangaladesh iskaga ruqaansatay haweeneyda lagu magacaabo xuseen awaajid oo toddobaatan iyo lix sano jir ah taasi oo iskaga carartay kursiga talada iyadoo ka baxsanaysa qaylada dadweynaha caraysan maalmihii u dambeeyey ee xukunka haweeneyda bangaladesh ee adka banaanbaxyada iyo mudaharaadyada ka dhanka ah xuseyna ayna dhigayeen dhalinyarta iyo ardayda waddanka bangaladesh waxa ay gaareen meel aan waxba laga qaban karin dibadbaxayaasha ayaana feerahooda oo qaawan kaga hortagay digtaatoriyadii iyo santaaggii ay ku canbaxday haweeneydan iyagoona hadaf ka dhigtay in ay talada dalkooda ka tuuraan haweeneydan toddobaatan iyo lix sano jirka ah tiro shan jeer ahna kusoo laabatay talada dalka safxadda madaxtinimada xuseen awaajid ayaa isku laabantay toddoba bilood un kadib markii ay u dabaaldegtay kusoo laabashadeeda kursiga talada ee markii shanaad kolkaasi oo ay u tartantay doorashadii ka dhacday bangaladesh bishii janawari ee sanadkan ayna ku guulaysatay haweeneydan iyadoo aanan wajahin taxaddi rasmi ah inkastoo ay bishii u dambeysay ee haweeneydan ku sugneed aqalka looga arrimiyo dalka bangaladesh ee wax badan ka duwaneed maraaxiisheedii talada oo dhan waayo carada shacabka reer bangaladesh ayaa gaartay meel adag waxaana dalka ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo ay hogaaminayeen dhalinyarta islamarkaana looga soo horjeeday xukunkeeda mudaaharaadyadaan looga soo horjeeda xuseyna iyo xukunkeeda islamarkaana socday muddo shan bilood iyo maalmo ah ayaa xaqiijiyey in ciidanka bangaaliga ah uu si rasmi ah u iclaamiyo in ay xukunka ka degtay haweeneyda xuseen awaajid waana qaabka ugu fudud ay kaga tegi karta talada marka loo eego inqilaab militari oo dhiig ku daato kaasi oo ay xuseena soo dhadhamisay qaraarkiisa kadib markii iyada oo labaatan jir ah la dilay aabbaheed oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkiisa kadib markii eedo badan loo soo jeediyey isna uu xukunka ka tegi waayey dibadbaxyo ballaaran amar diido kadibna baxsasho dalka indiya oo ah dal ay si weyn daris u yihiin bangaladesh ayaa xuseen awaajid u ballanqaaday sugidda amnigeeda iyadoona usoo dirtay diyaarad militari oo ka dejisay eelaboorka dowliga ah ee axmed abaad marka la eego in xuseyna ay u baxsato dalka indiya ma ahan arrin yaab leh amaba ugub ah waana dhacdo la filayay marka loo eego dad badan oo xog ogaal ah waayo dowladda indiya oo ah dowlad juqraafi ahaan si weyn ugu hareeraysan dalkan ayaa ahayd mid weligeed xiriir qoto dheer la leh xuseyna iyo qoyskeeda calaaqaadkaasi ayaana u laabanayo tan iyo markii ay bangaladesh ka go-eysay dalka bakistan xilligaasi oo ay indiya dacmin la garab taagneed bangaladesh ilaa dalkani uu ka hanaqaaday nidaam calmaani ah oo si weyn ugu daaban dowladda indiya xuseen ah ayaa imaatankeeda cusub ee indiya waxa ay gadaasheeda kaga soo tagtay dal holcaya sababo ku aadan siyaasadaheedii adkaa ay wax ku maamulaysay intii ay talada joogtay iyo taariikh dheer oo dhiigdaadin ah iyo xukun bir ah oo ku dhisnaa diktaatoriyad sida ay tilmaamayaan dhalinyarta mudaaharaadayso kuwaasi oo u dabaaldegayo in xuseyna ay talada ka tagto dalkana ay ka baxsato natiijadan ayaana timid kadib geerida saddex boqol oo banaanbaxayaal ah iyo tiro ka mid ah booliska dalka bangaladesh dibadbaxayaasha kasoo horjeeday xukunka haweeneyda xuseen awaajid ayaa ka cabanaya culeysyo badan oo ay ku heysay dowladdeeda waxa ayna sheegeen in boqolkiiba konton iyo lix shaqooyinka dalka ay qabtaan dad gaar ah oo uu wato nidaamka amaba kasoo jeeda reerka talada gacanta ku hayay sidoo kale sanadihii u dambeeyey ee ay talada dalka bangaladesh ay gacanta ugu jirtay xuseen awaajid ayaa ku suntanaa kuwo aada loo laayay dadka iyada kasoo horjeeday islamarkaana gacanta ciidanka iyo booliska loo fasaxay qamcinta shacabka waxaana dhacay sanadahaasi gudahood dhowr dil oo daldalaad ah iyo tiro badan oo siyaasiyiin ah islamarkaana lagu xukumay xabsi sanado badan ah tirada dadka la afduubay islamarkaana loo taxaabay xabsiyada ayaa gaartay inta ay socotay mucaaradada ka dhankaa haweeneydan ku dhowaad toban kun oo qof sidoo kale waxaa iyadana siyaaday tirada dadka banaanbaxayaasha ah ee la dilay oo ay ku jiraan soddon iyo lix caruur ah sida ay sheegtay unisef kuwaasi oo ku dhintay rasaasta ciidanka bangaaliga ah sida ay sheegayso hay-adda iskugu yeertay xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay dalka bangaladesh ayaa sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda lagu daldalay in ka badan kun qof amaa sanadkii ina dhaafay ee labada kun labaatan iyo saddexda waxa ay gaartay tirada dadka ku xukuman daldalaada laba kun iyo afar boqol oo qof kuwaasi oo sugaya in la geeyo tiirka daldalaada ama la toogto saxafiyiinta iyo qoraayaasha ayaana dalkan ku wajahaya xukunno qallafsan oo ka dhashay qoraallo ay ku dhaliilayeen xukuumadda xuseyn ah si gaar ah hogaamiyeyaasha jamaacadda islaamiga ah ee bangaladesh ayay si weyn u saameysay xukunnada qallafsan ee xuseyn ah waxaana amaradeeda lagu icdaamiyey tiro qiyaado ah oo ka mid ah jamaacadan kuwaasi ay ugu muuqmuuqdeen cabdilqaadir mulla oo ah hogaamiye iyo siyaasi bangaali ah waana madaxii ugu horreeyey ee ay yeelato jamaacadda islaamiga ah ee bangaladesh mulla ayaa lagu dilay xabsi ku yaala caasimadda deka labiyo tobankii disembar sanadkii labada kun toban iyo saddexda kadib markii lagu eedeeyey in uu ku howlanaa kicin bulsho oo ka dhan ah dowladda cali ixsaan maxamed mujaahid isagana waa horjoogo ka mid ah jamaacadda islaamiga ah ee bangaladesh kow iyo labaatankii bishii noofembar ee sanadkii labada kun toban iyo shanta ayaa la daldalay kadib eedo loo soo jeediyey oo ku aadan in uu amray dilka xubno hinduus ah si la mid ah dilalkan ay xukuumadda xuseyna ku fulisay rumuustan iyo horjoogayaashan waxaa jirta tiro aad u badan oo dhallinyaro muthaqafiin ah islamarkaana la daldalay kuwaasi oo u dhashay dalka bangaladesh islamarkaana had iyo jeer eed looga dhigayay in ay kasoo horjeedaan xukuumaddan ay hogaaminaysa haweenayda si kastaba ha ahaatee xuseyna waajid ayaa ka mid noqotay sida tii iyada ka horreysay ee khaalid ah qayb ka mid ah tagtada dadka reer bangaladesh kuwaasi oo u halgamay sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen xukuumad ay u arkaayeen in ay tahay mid baabi'inayso waxa ayna u gogol xaarteen taariikh cusub kadib markii uu hogaamiyaha ciidanka ku dhawaaqay in ay iscasishay xuseyna waajid oo shan iyo toban sano ku amartaag leenaysay talada dadka bangaaliga ah